buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa
bismillahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiib elmilba ad joogtaan iyo si walba aadnoo maqlaysaan waxaan kusoo dhawaataan barnaamijka subax wanaagsan
intiisakaasama ku toosto duntoodu soofi allaw siyaadjia subaxa wanaagsanwaa agaag mar kale subax wanaagsan saaxiib yaal waa arbaca taarikhda ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka januari sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii subax wanaagsan oo ay saaxiibadu ay ka qayb qaataan kuwaasoo afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay ay warbixin kooban naga siiyaan halka ay ku sugan yihiin degmo tuulo iyo xaafad iyagoo xaaladaha afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay warbixin kooban naga siiya isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka hadalhaynta markaas taagan sidoo kale xubintii xigmadka bamarna oo saaxiibada barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaan saaxiib yaal waxaa barnaamijkaad qayb uga soo noqon doontaan hadduu eeba edmantu hawada ku jiro eber lix hal afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan soo saarista barnaamijka waa niga shaafic sheekeeya dhanka farsamada waa saaxiibka siciid soo dhawaada in leeya meel kastoo aad joogtaan saaxiib yaal
subax wanaagsan aan leeyahay saaxiib yaal meel kastoo aad joogtaan mar kale barnaamijka ayaan hore u soo geligeli doonaa saaxiibo fara badan barnaamijka qaybka ah doorkooda ayaan sii doonaa fariimaha iyo wicitaanadaba dhegeystayaasha ugu horreeya aan soo qabanaya barnaamijka degta ku haya afar afartan lix sagaashan saddex iyo labaatan barnaamijka qaybta uga ah dhegeysta soo dhow magacalkeed naga soo wacayso
magacaaga halkan naga soo wacayso cali maad soo dhowow qobsaar barnaamijka soo looga dhegeysanayaa afar iyo labaatankii sac lasoo dhaafo qobsar aad baa loogu fiican yahay aadaad mahadsantaa kaga mahadcelinayaa sida barnaamijkaad qaybta uga noqotay saaxiibada barnaamijka qaybta ka aadaan uga mahadcelinayaa afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex barnaamijka aad qayb uga soo noqon kartaa barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan radiowga cadaado ayaa dhegta ku heesaa sideed sideed dhibic shan dhegeystaha qaad ku jiraan doorkiisa siinaya soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso abnuur xaggee joogtaa laas wardheera bal ee, warbixin naga siiyey see looga wabreystay aada u mahadsan yahay dhegeystayaas ee, dhegeystayaal fara badan barnaamijka qaybka ah kuwa fariimaha kuwa wicitaanada aad baan kaga mahadcelinaya barnaamijka dhegeysanaysaa waa barnaamijka subax wanaagsan saaxiibada weli doorkooda siinaya dhegeystaha khadka ku jira soo dhawo dhegeysta magacalkeed naga soo wacayso cabdiqarin soo dhawo hoogal barnaamijka see looga dhegeysanaya bal soo dhawow afar labaatankii sac lasoo dhaafay warbixin kooban dhegeysta see looga waabriyeystay xaafadda hogale magaalada calaado si wanaagsan lagu waabariysay waxbarashada caafimaadka koox iyo socda bulshada aad iyo
aad aad waa mahadsan tahay kaga mahadcelinayaan sida quruxda badan barnaamijka aad qaybta uga noqotay ee dhegeystaas hogal ku sugan wuxuu leeyahay isku socodka gaadiidka waxbarashada dhammaan waa shaqeynayaan wuxuu leeyahay isku socodka dadka waa sidoo kale aad waa mahadsan tahay hanaanka barnaamijka qaybta uga noqotay saxaabada barnaamijka qaybta ka ah ayaan weli doorkooda siinaya kuwa wicitaanada kuwa fariimaha barnaamijku hadda haatan lasoo qabsatay waa barnaamijka subax wanaagsan rediyoga cadaada ayaa dhegta ku haysaa sideed sideed dhibic shan ayaad naga jaan qaadaysaa saaxiibayaal sidoo kale barnaamijka waxaad qayb uga soo noqon doontaa hadduu eeba idmo eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex mar kalean saaxiibada ugu celiya waa eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex ayaa barnaamijka qayb uga soo noqon doonta hadduu eeba idmo adigoo fariin iyo wicitaan intaba uga soo qayb qaadan doona saaxiibo fara badan oo barnaamijka qaybka ah kuwa wicitaanada iyo kuwa eh, fariimaha intaba waa isku wadi doonaan fariimaha haddaan dhankooda jaleeco dhegeystaha wuxuu leeyahay asalaamu calaykum Eh, aad baan idiin salaamaya bahda radioga cadaado magaciigu eh, waa falastiin waxaan ku suganahay magaalada tan cadaado haddaan warbixin idinka siiyo xalay jawi deganaa lagu saxeetaa mid cayna lagu soo toosay mahadda alla iyo u sugnaatay ayay le- ay leedahay Eh, isku socodka gaadiidka aad bay u shaqeynayaan goobihi waxbarashada goobihi caafimaadka eh, eh, isku socodka bulshada aad bay u shaqeynayaan ay leedahay waana mahadsantahay bahda radioga cadaado aad waa mahadsan tahay hanaanka barnaamijka qaybta uga noqotana aan kaaga mahadcelinayaa dhegeystayaal barnaamijka badana barnaamijka qaybka oo fardhimo soo dirsanaya kuwa ayaa wicitaanka soo buuxdhaafinaya barnaamijka qayb waxaa ugu soo noqon karta haddii haatan lasoo qabsatay waa ibir lixal afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex aan mar kale ku wacliyo ibir lixal afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex ayaa barnaamijka qayb ugu soo noqon doonta adigoo afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafo warbixin kooban naga siinaya halkaad ku sugan tahay isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka hadalha intaa markaas ka taagan saaxiibada doorkooda ayaan siinaya kuwa fariimaha kuwa wicitaanada ayaan weli sii jaleecaya fariimaha dhegeystaha waxaan leeyahay aad baan kuu salaamay sheekeeya waa magacigu waa maxamed waxaan ku suganahay xaafadda haraale haddii aan warbixinkaas iyo dhibaata kama taagna leeyahay xaafadda haraale waana mahadsantihiin dhegeystayaasha qadka aan weli doorkooda siinaya kuwa wicitaanada kuwa fariimaha dhegeystaha qadka ku jira soo dhowo dhegeysta magacalkeed naga soo wacayso bal eh, soo dhowo balcad barnaamijka soo looga dhegeysanayaa
si wanaagsan bal seekal see looga waabreystay balacad oo aad ku sugan tahay
magaalada banaca si aad iyo aad ayaa lagu sugan yahay oo aad iyo aad loo labisan yahay maanta si wacan lagu soo toosay aad ayo aadaad mahadsan tahay hanaanka barnaamijka qaybta uga noqotana kaaga mahadcelinayaa saaxiibada barnaamijka qaybta ka ah, aad baan kaga mahadcelinaya dhegeystahan balacad ku sugan wuxuu leeyahay aad baa lagu waabreystay oo lagu caafimaad qabaa ayuu leeyahay aadaad mahadsan tahay dhegeystaha xigaan siinaya qati ku jira soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso dhegeystaha xiga ayaan sii doonaa dhegeystayaasha qadka soo buux dhaafinaya barnaamijka qaybta ka ah aadaan uga mahadcelinayaa saaxiibo fara badan barnaamijka qaybka ah eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex ayaa barnaamijka qayb ugu soo noqon doontaa eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex ayaa barnaamijka qayb ugu soo noqon doontaa fariin iyo wicitaab intaba ugu soo dirsan doonta xigmadii kama marna saaxiibya- saaxiibada meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada weyn ma nabad baa gaduud ma nabad baa kacyooy ma nabad baa sidooda sidooda galba
soo salaameed soomaaliyay ma nabadba balaas weyn ma nabadba gaduud ma nabadba yarkacyooy ma nabadba sidooda
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaa waa barnaamijka subax wanaagsan ragda iyo wacdada ragta ku heesan saaxiibada barnaamijka qaybta ka aan doorkooda siinayaa xigmadiina kaaba barno xigmadda waan soo qaban doonaa bal dhegeystayaal shaqada ku jiraan doorkooda siinayaa soo dhawo dhegeysta magaca halkan naga soo wacayso waraciyo soo dhawo bowda dhagara barnaamijka see looga dhegeysanayaa
si wanaagsan bal soo dhawow warbixin naga sii see looga waafaraystay bowda dhagaro oo aad ku sugan tahay intaa ka warhayso si fiican lagu waafirayso oo lagu maanqaba
aad oo mahadsan tahay kaaga mahad celinaya dhegeystayaal fara badan barnaamij qaybka aadaan uga mahad celinaya dhegeystayaas bodo dhogaro ku sugan waxaan leedahay aad baa loogu wacan yahay leedahay ee, bodo dhogaro oo aan ku suganahay dhegeystayaasha aad uad mahadsantihiin saaxiibada barnaamij qaybtaka ayaan weli doorkooda siinaya kuwa fariimaha kuwa wicitaanada ayaan doorkooda siinayaa saaxiibo fara badan ayaa barnaamijka qaybka ah aadaan uga mahad celinaya sida ay barnaamijka qaybta uga yihiin saaxiibada ayaan weli doorkooda siinayaa eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex dhegeystaha khadka ku jira ayaan doorkooda siiyo soo dhawo dhegeysta magaca kalka naga soo wacayso mar kale nagu celi magacaaga cabdiweli soo dhawow karaama barnaamijka soo laga dhegeysanaya cabdiweli oo soo dhawow bal afar labaatan sac lasoo dhaafay warbixin kooban naga sii intaa ka warhayso xaafadda karaamo ee kooskunta aad oo mahadsantahay sida quruxda badan oo aad warbixinta aad nooga siiday xaafadda aad ku sugan tahay saaxiibo fara badan oo barnaamijka qaybka ahna aadan ugu mahad celinaya afar iyo labaatanka sac lasoo dhaafay ee warbixin kooban uu naga siinaysaa halkaad ku sugan tahay isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadkaada laga tabarkaas ka taagan saaxiibada weli doorkooda siinaya soo dhawo dhegeysta magaca halkan naga soo wacayso Ee, saacadiyo soo dhawow qabsana barnaamijka laga dhegeysanaya si wanaagsan loo dhigeysaa aad aad u mahadsantahay bal ee, soo dhawow warbixin naga sii qabsaar intaa ka warhayso afar labaatan sac lasoo dhaafay sida looga wabreystay
si wanaagsan lagu waafirayso
aad bay mahadsan tahay dhegeystayaas sida quruxda badan barnaamijka qaybta uga noqotay ee qabsoora ku sugan waxay leedahay waa aad baa loogu waabaraystay aad aad mahadsantihiin saxaabo fara badan barnaamijka qaybka ah kuwa farima kuwa wicitaanada aan kaga mahad celinayaa barnaamijka radiowga cadaada dhegta ku heesa sideed sideed dhibic shan barnaamijka la socodsiinta waa aniga sheekaya farsamada siciida ee barnaamijka iyo dhanka farsamada barnaamijka fadhiya saaxiibo barnaamij fara badan barnaamijka qayb ee Kenya kuwa ayaa fardhimo soo dirsanaya kuwa ayaa wicitaanka barnaamijka qayb ka soo noqonaya saaxiibada barnaamijka haatan inta la soo qabsatay barnaamijka waa subax wanaagsan waxaana qayb uga soo noqon doontaa hadduu eebeyd ma eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex aan mar kale kugu celiya eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex ayaa qayb uga soo noqon kartaa adigoo tegma tuulo xaafad halkaad ku sugantaha warbixin kooban naga siinaya afar labaatanka sac lasoo dhaafay dhegeystaha xigaan siinaya qad ku jira soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso faduma soo dhawo gudalama barnaamijka soo laga dhegeysanayaa
si wanaagsan waa aduma soo dhawow bal gudal laba warbixin kooban naga sii intaa ka warhayso see looga wabreysta saaka si fiican waa lagu nool qaba aad iyo aad
saaka waa lagu nabad qabaa maarata un aad buu u shaqaynayaa goobaha waxbarashada si fiican lagu shaqaynayaa aad oo maadsantaa kaga mahad celinayaa hanaanka barnaamijka qaybta ugu noqotana kaga mahad celinayaa saaxiibada barnaamijka qaybta ka aadan kaga mahad celinaya afar afartan lix sagaashan labaatan saddex iyo saaxiibada qayb ugu- ay kasoo buuxdhaafinayaan qadka taleefonka sidoo kale fariimo fara badan saaxiibada kusoo dirsan laakiin saaxiibada fariimaha idinama hilmaamin oo idin sii doona sidoo kale xigmadii ayaa xigmadihii oo aan soo qadan doona saaxiibadana doorkooda ayaan sii doonaa saaxiibo fara badan aan qadka soo buuxdhaafinaya eber lixal afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex ayaad qayb uga soo noqon doonta hadduu ay badmi dhegeystaha qad ku jiraan siinayaan soo dhawo dhegeystaha magaca halka naga soo wacayso Waa hagaag dhegeystahaas oo aan ismaqli laana dhegeystayaasha kale xigaan siinaya qadka ku jira soo dhawo dhegeysta magaca halka naga soo wacayso calaykum salaam magaca halka naga soo wacayso
rajacyo jilbaarka saacdii soo dhawo arda barnaamijka laga dhegeysanayaa aad iyo aad u macaan bal afar iyo labaatanka sac lasoo dhaafo warbixin kooban naga sii arda oo aad ku sugan tahay sida looga webreystay
aad iyo aad ugu waafirayso caafimaad aad oo mahadsantaha kaga mahad celinaya hanaanka barnaamijka qaybta u noqotay saxaabada barnaamijka qaybta kaale aadan uga mahad celinaya afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ayaad qayb uga soo noqon doontaan duwa beedmado sidoo kale wicitaan iyo fariibaba afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex sidoo kale saaxiibada ah ee waxaad naga dhegaysanaysaan waa radiowga cadaado sideed sideed dhibic shan ayaa dhegta ku haysaan saaxiibayaal saaxiibo fara badan barnaamijka qaybka kuwa fariimaha kuwa wicitaanada aad baan inkaga mahad celinaya balse xigmadan soo qabanaya saaxiiba markaan ugu horeysa saaxiibada wicitaanada oo soo laaban doona
kacyooy ma nabad baa sidooda sidoodan kalgacal qalbi saafiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabad baa beelaas weyn ma nabad baa
waa hagaag saaxiibayaal mar kale subax wanaagsan aan leeyahay barnaamijka qaybihii ee dhexe ayaan ku sii saqaynaa qaybihii dambe ayaan kusii saqaynaa bal waxa ay leedahay xigmadda ugu horeysa saaka saaxiibada aan la wadaagayo ee dadku waxay yidhaahdaan inta fara badan raadso dad fiican waxaana ka tagtaa ayaa lagu leeyahay dadka xun balse waxaa intaasoo dhan ku horreeda waa adigu inaad noqoto qof aad u wanaagsan ee dadku inta badan waxay yidhaahdaan raadso ee dad fiican kana tag dadka xun waa odhaada inta badan isku dhiiragelino laakiin intaasoo dhan horta noqo adiga marka hore waxaad noqotaa qof fiican haddii adigu aad tahay qof fiican waxaad samaynaysaa inaad dadka sa- fiican inta badan aad saaxiib la noqoto raadsato waa un haddii aad fiican tahay laakiin qofka hadduu nolosha ka dhacay asaga laftigiisa markaas un qof nolosha ka dhacay ee maarata oon ee markaas maarata oon asagoo markaas xunba ee dee un dad xunu raadsanaa marka waxaa lagu leeyahay dadka meesha lagu- waxaa lagu leeyahay ra- dadku ee, inta badan waxay ra- raadso dad fiican kana tag dadka xun laakiin waxaasoo dhan waxaa ku horreeya adiga horta waa inaad tahay qof aad u fiican adoo lamaadsantae saaxiibada saaxiibada qadkan siinaya kuwa fariimaha kuwa wicitaanada fariimaha waan soo jeesan doonaa wicitaanadan siinaya soo dhawo dhegeysta magacalkan ka soo wacso waxaa kaga dhegeystaas qadkan ka go-ay rajeynaayo mar kale dib u soo laabto radiowga cadada iyo dhegta ku haysan saaxiibayaal saaxiibada barnaamijka qaybta ka ah ayaan weli durka siinaya saaxiibo fara badan oo barnaamijka qaybka ah radiowga cadaadana waa dhegeysanaysaan dhegeystaha qadka ku jira soo dhawo dhegeysta magaca halkeed naga soo wacayso
Anigu salaan dhegeysta, anigu oo Maariis.
maariyo soo dhawo halkee ku sugan tahay Anigu laan weyn ku joogaa.
waa hagaag laanweyn bal warbixin naga sii see looga wabareystay saaka
Masha Allah, oo qof andal-
aadaad mahadsantaha maariyo oo ee, joogta xaafadda laanweyn magaalada tircadado aad u mahadsantaha saaxiibada barnaamijka qaybta kaana aadan uga mahad celinaya kuwa fariimaha kuwa wicitaanada hanaanka cuduna barnaamijka qaybta wajeer aad baan kaga mahad celinaya dhegeystaha xigaan siinaya soo dhawo dhegeysta magaca halkeed naga soo wacayso
Laalakay waaye. Gaari daan ka dheerin.
Ee, si cadiyo soo dhawo ducoli barnaamijka soo laga dhegeysanaya
Aad weyn walaal.
bal sacdiyo afarlaatanka saac lasoo dhaafay warbixin kooban naga sii ducoli intaa ka wareysay si looga wabareystay
Walaalka lagu nabdoonyaa lagu nool qabaa waxbarashadu ganacsiga aad bay u furan aad bay u furan.
aad aa mahadsan tahay saacadiyo sida cadweyn quruxda badan barnaamijka aad qaybta uga noqotay saaxiibada barnaamijka qaybta kaana aadaan uga mahad celinaya saaxiibo fara badan barnaamijka qaybka ah kuwa ayaa wicitaanka aad u soo buuxdhaafinaya sidoo kale kuwa ayaa fariimaha soo buuxdhaafinaya intaba doorkooda waan sii doonaa saaxiibaal barnaamijku waa barnaamijkeeni waa barnaamijka subaxa wanaagsan saaxiibka xigaan siinaya soo dhawo dhegeysta magaca halkeed naga soo wacayso dhegeysta soo dhawo magacaaga halkeed naga soo wacayso magacaaga hagaag dhegeystayaas waa ismaqli laana dhegeystayaasha barnaamijka qaybtiga ah ayaan weli doorkooda siinayaa afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex saaxiibo fara badan ayaa barnaamijka qaybka balse dhanka fariimaha ayaa markaan ujeesan doonaa kuwa wicitaanada waan usoo laaba doonaa dhanka wicitaanada maadaama usoo laaba dhegeystaha dhanka wicitaanada ugu dambaysii doono intaan usoo laabanayo ayaan siinaya soo dhawo dhegeysta magaca halkeed naga soo wacayso
Saxaafadda alaal.
faaduma soo dhawow xaafadda harale barnaamijka soo laga dhegeysanayaa
Kuwanan.
afar iyo labaatanka saac lasoo dhaafa warbixin kooban naga sii harale intaa ka warhayso
Waa lagu fiicay, waa lagu nabad qabaa, waa lagu waabariistay caafimaad.
aad oo mahadsantaa kaga mahad celinaya sida barnaamijka qaybta ugu noqotana kaga mahad celinaya saaxiibada wicitaanada saaxiibo fara badan waan sii waan u soo laabo doonaa kuwa ay fariimaha ayaan jaanis siinaya maadaama dhegeystayaal fara badan ay fariima soo dirtaa kuwa wicitaanadana sidoo kale gaba marno waan u soo laabo doonaa oo dhowr dhegeysta markaan aan fariinta aan siiyo xigmadan aan soo qaato ayaan wicitaanada dhanka ee taleefanada saaxiibada usoo laabi doonaa
soo salaameed soomaaliyay ma nabadbabalad weyn ma nabadbaagaduud ma nabadbadalkacyoy ma nabadbad soo salaameed soomaaliyay ma nabadbabalad weyn ma nabadbagaduud ma nabadbadalkacyoy ma nabadbad soo salaameed soomaaliyay ma nabadbabalad weyn ma nabadbagaduud ma nabadbadalkacyoy ma nabadbad soo salaameed soomaaliyay ma nabadbabalad weyn ma nabadbagaduud ma nabadbadalkacyoy ma nabadbad
waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka dhegeysanaysaan waa barnaamijka subax wanaagsan roodigu cadada ayaa dhegta ku heysaan saaxiibada barnaamijka sideed dhibic shan ayaa aad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaasha fariimaha ayaan jaleecayaa laba saddex ayaan kasoo qaban doonaa maadaama dhegeystayaal fara badan ay fariimo soo darsanayaan qaybihii dambe barnaamijka aan kusii shaqayno dhegeystayaal wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waan ku salaamay sheekeeye magaciigu waa kaltumo waxaan ku jooganahay xaafadda ee haraale magaalada cadaado ayaan ku sugnay leedahay dhibaata kaga taagna leedahay subax wanaagsan aadaad mahadsantaha kaltuma waa kaga mahad celin hanaanka cuduna barnaamijka qaybta ugu noqotay dhegeystahan kale wuxuu leeyahay subax wanaagsan sheekaya magaciigu waa xamdi oo joogta xaafadda bakiin cadaado saakay waxay leedahay xaafadda bakiin way degan tahay dhammaan goobihii ganacsiga caafimaadka waxbarashada waa loo dareeray ayay leedahay hadalhaynna kama taagna aadaad mahadsantaha ayaan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan barnaamijkaad qaybta uga noqotay xantiyi oo aad sidoo kale xaafadda bakiin warbixino aad nooga siidaas dhegeystaan kale wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waan ku salaamay sheekeeye magacigu waa fardowso waxaan ku suganahay xaafadda galbeed cadaado haddaan warbixin idinka sii dhabaata kama taagna leedahay xaafadda galbeed aad aad mahadsantaha dhegeystaan kale waxaan leedahay asalaamu calaykum magacigu waa foos waxaan ku suganahay xaafadda garaamo magaalada tan cadaado xalay jawi deganaan ku soxnaa taamal caynan aan kusoo toosnay wax dhibaataana kama taagnaa goobihii waxbarashada caafimaadka ganacsiga intaba waa loo dareeray ayay leedahay aadaad mahadsan tahay sidaa barnaamijka qaybta ugu noqotay saaxiibka xiga ayaan aan siinayaa ee fariinta soo dirsadaasna wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magaciigu waa cabdiraxmaan waxaan ku sugna leeyahay xaafadda xaafadda galbeed magaalada tancadaado haddii aan warbixin idinka siiya wax dhibaataa kama taagnu leeyahay xaafadda galbeed wuxuu leeyahay saakay xaaladdu waa aad bay u degan tahay uu leeyahay xaafadda galbeed waxaana lagu hadalhayaa uu leeyahay sidii bilacda xaafadda balki galbeed aad looga shaqi lahaa waa mahadsan tahay cabdiraxmaan sida quruxda badan barnaamijka qaybta u noqotay saaxiibada adan kaga mahad celinaya sida cuduna barnaamijka qaybta uga tihiin kuwa fariimaha kuwa wicitaanada kuwa mar kastaba qadka aad u soo buux dhaafinaya aad baan kaga mahad celinaya balse dhegeystayaasha qadka waan usoo laabanayaa bal aana aada xikmadda intaana dhegeystaha qadka aana soo qaban ee xikmadda saaka waxay leedahay iyaduna haddii aad rabtaa laleeyahay inaad xakamayso dadka kale horta xaluule ugu horeyn waa inaad xakamaysaa naftaada mar kale aan kugu celiyo waxaa lagu leeyahay haddii aad rabto inaad xakamayso dadka kale waxaa lagu leeyahay ugu horeyn waa inaad xakamaysaa nafsadaada nafsadaada horta waa inaad mar walbaba xakamaysaa oo celin kartaa oo aad tarbiyaydaa oo mar walbaba maaragtaa uun wixii wanaagsan aad ku tarbiya karta wixuuna ka heli kartaa marka waxaa lagu leeyahay intaad xakamalay lahayd dadka kale horta tiisa daryeele aad ku kala ku tara soomali meesha ka tara waa tiisa daryeele aad ku kala ku tara horta adigu waxaa lagu leeyahay taada xakamee nafsadaada ahoob mid maarta un aad xakameyn karto aad gacanta ku hay karto waxaa lagu leeyahay haddii aad rabto inaad xakamayso dadka kale ugu horeyn waa inaad xakamaysaa nafsadaada waan filayaa saaxiibo fara badan inay wax badan ka fahmeen xigmadda saaxiibo fara badan qad ka soo buuxnaa filaan doorkaas inaan qayb ugu dambe barnaamijkana waasta sii maraynaa bal dhegeystaha xigaan siinayaa qad ku jira soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso calaykum salaam magaca halkaad naga soo wacayso maryam soo dhawo laasar dheer barnaamijka soo laga dhegeysanayaa bal warbixin naga si laasar dheer oo ku sugan tahay saaka si looga wabraystay aad aad mahadsan tahay kaga mahadcelin hanaanka cuduna barnaamijka qaybta uga noqotay saaxiibada barnaamijka qaybta kana aad uga mahadcelinayaa ee dhegeystayaasha aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida cuduun ee aad qaybta uga aadan ugana qayb qaadateen barnaamijka waqtiga barnaamijku ay ugu dhacay awgiis saaxiibada qadka soo buux dhaafinaayana aad ugu fara badan yihiin fariimana sidoo kale ay fara badan yihiin dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka taleefanka ayaa jaanas ka siin doonaa soo dhawo dhegeystay magaca halkan naga soo wacayso dhegeystaye soo dhawo magacaaga halkan naga soo wacayso dhegeystaha ugu dambeeya barnaamijka ayaa tahay waa hagaag dhegeystaas waan ismaqli laanahay aada u mahadsantahay balse waqtiga barnaamijku waa iga dhacay saaxiibo fara badan qad kasoo buux dhaafinayana ee aadanan kaga mahad celinayaa soo saarista barnaamijka la socodsiinta anigoo shaafici sheekaya oo ah farsada siciid ayuu ahaa saaxiibada barnaamijka qaybta ka noqday dhanka fariimaha kuwa wicitaanada aada inkaga mahad celinaya kuwiinse u suuragelina barnaamijka aad baan inkaga mahad celinaa adinkan sidaas kugu soo daydeen maalin kale iyo maalinta kale ayaa insha allah noo madalah barnaamijka من لعنة تبوك المدونة وبادي راديو على كذا تجلس اسمه نافع سدايو أمان الله سلامت صومالي ما نبذبا بلا زوين ما نبذبا قدود ما نبذبا كعيوي ما نبذبا